gabadha koley sidaa hadda baraha bulshada ku aragteen ba anagana ka ahayd horta marka hore waxay ka qayb gelaysay sida ay noo sheegeen qolyaha gabadha halkaa u diray inay ka qayb gelaysay tartanka jaamacadaha oo lagu qabanayay dalkaas china gabadhan waxay ka socotay siday sheegeen jaamacadaha inay mid kamid a jaamacadaha dhiganaysa oo dalka sidoo ay ku timid laakiin nidaamkaay ku timid ee gabadha halkaa ku tagtay iyo xanaanka lagu soo xulay iyo ciddii soo xushayba oo howl aan hadda aan baaritaan iyo guddi aan u saarayno beritol haddii la yirahdo ayadu qalad ma lahan laakiin waxaa qaladka leh ama mas-uuliyaddeeda qaadi doono cidda hooshaas ku abaabushay ama meesha gabadha geysa wasaaraddu inay gabadhan u baxayso maalinka ay baxaysay ayaa nalagu soo wergeliyay maalin ka hor oo nalagu lehay beritole ciyaaryahan ka socto jaamacadaha dalka mid ka mid eh oo athletig ah ayaa maxaa la dhahaa ka qayb galayso koobka jaamacadaha jina ka dhacay nasiib daro annagu xiriirada siday ku shaqaynayaan waa qaab xeer jajabaan ugu nimid xafiiska oo qolo kasta inay ayaga wax soo diyaarsadaan wasaaradda un information last minute ay kusoo wargeliyaan balse aan muddaba dadaal ka wadnay waayadanba reform sidaan ugu samayn lahayn oo wasaaraddu wax kastoo ciyaaraha heer policy ama international wixii aadayaba inay wasaaraddu maamusho ama ay manage garayso ay kor kala socoto korjoogteen ku yeelato roolkaas oo adiga meesha ka maqnaa ayay uga faa'iidaysanaa is dhihi karaa midda xigto annagu siday gabadhaas ku timid kusoo tartantay sidaan aaminsannaa waxa waaye qof hadduu heer caalami ama heer international aadayo waa inuu marka hore isreereebka kusoo baxo koobka isreereebka localka dalka markuu kusoo baxo ama jaamacadaha markii localka loo qabtay ay soo baxdo ayay ahayd gabadhaas hadday gabadha ku guulaysato championka inay halkaas aado laakiin sida noo muuqato intaasba ma soo marin qof laiska soo xushay oo si dhabarka taabashaa lagu soo qoray ayay u muuqataa sida ciyaarteedan ka muuqatay heer qaran maaha ciyaaraha ka qayb galayso mana aha ciyaaro qaranna waxay ka qayb galayso waa ciyaaro heer jaamacadeed ama tartan jaamacadeed waaye marka qaran iyo jaamacad waa kala duwan yihiin kuwani waa jaamacado jaamacadahan ururka jaamacadaha oo madaxa banaan ayaa iskale wasaaradda sideeda waxay ku leedahay hubin korjoogteen iyo ufududeen safarada laakiin intaba anaga nagama soo marin aan ka ahayn wax kasta maxaa la dhahaa ayaga qolyihii oo markaas u fududeynay annaga wax roola oo wasaaraddu ay ku lahayd roolka marka sheegaa wax kala ma ogin dhibitaankeedan waxaan ka hadlaa waxay tahay qaabka lagu soo xulay ma tartanay inta la qabtay gudaha ay soo guulaysatay maye ma si kale wax roola ay wasaaradda kuleed ma jirto taas waa waxaan rabnay inaan cadeyno oo aan ku cadaynan mar walban aan kugu celcelinahay laakiin ogaal inayna ogeysiiyeen inay baxayso waan ogeyn laakiin wax rool ah qaabkay ku imaaday lagu soo xulay kriteriyada lagu soo qaatay intaba waxaan anaga war u hena maahan waana arrin aan baaritaan ku samayn doono hadduu la yidhaahdo cidda daradaas ay kusoo baxdane aan kula xisaabtami doono annagu markaan xafiiska nimidaan si aan hooshaan mas-uuliyaddeeda u qaadano dhammaan xiriiradan isugu wacay muddo anoo xafiiska joogo hal bilood ayaan xiriirada dalka afariy tobanka ka jiray iyo guddiga olombikadaba isugu yeeray waxyaalaha aan kala hadlay oo aan miiska hordhig waxayd wada shaqeyn iyo wax kasta oo horumarinta ciyaaraha sboortiska dalka iyo guud ahaan dibaddaba in wasaaraddu ay roolkeeda laga sii wasaaradduna lagala shaqeey idinkuna idiin fudas wixii wada shaqeyna laakiin nasiib daro xiriiradu waxay ka wada sinaayeen caqliyad ah annagu waa hay-ad madax banaananahay ama xiriir madax banaananahay dastuuraan qoranay waxaan ku xiran nahay hay-ad oo caalamka oo xiriir caalamka ka dhisan oo dhigeen ah waxyaalaha marka mentalitiga oo ka dhisnaa ama ay kusoo dhisnaayeen xiriiradeena muddadii sanadadii udambeysay burburka dalka dowlad la-aanta ahayd ayay weli kusii shaqaynayaan kusii adkaayeen waxa aan raaligelinta ka siinayno bulshadu ma aha wax annagu aan intaan sifo qaldan usoo xulna maahane waxaan raaligelinta ka bixinayno waxa waaye arrinka meeshaas ka dhacay foolxumada badan bahda sboortiska gaar ahaan ayadoo la heli karay gabdho orodyahanna ama ciyaartooy qaybtood ay noogu tababaranayaan ama ay ku xaraysan yihiin magaalada adisaba dalka ethoobiya marka waxa annagaan bulshada raalgelin oga siinayn waxay bahda sboortska waxa foosha xumaa meeshaas ka dhacay balse waxaan leenahay dhanka kale gabadhu meesha tagta ayadu wax eed kuma lahayn ayadu way dadaashay inta tabarteedana way meesha keentay